jira gabadhii ayaa ku dhib mudanaysa oo muddadiiba ku dheeraanaysaa oo muddadan xaydka dee laga ayo laga nifaaskuna waa taasi waa taa qiil baa wuxuu leeyay in sa'alathu hadday islaantu furiinka weydiisata iyadoo cadalo tidhaahdo wax kasta aan lahaaday halkaa idhig warqadaydii lam yaxrum ma xaaraan noqonayo dee iyadaa ka raalli noqotay inay ku dheeraato qawlka asaxiina waxa weeye waa inuu xaaraan yahay oo fatalliquhuna liciddatiina baa ilaahay yidhi midda labaad dee intooda badani dee way iskaba dalbadaan iyagoo been iska sheegaya ayay markaa ay furtay dhadano intooda badan kaba runba maaha wayajuuzu khulcuhaa fiihi se waxa bannaan gabadhii inay iskhulucdo ayaa bannaan ayadoo xayd ama iyadoo nifaas leh mar hadday iyadu iibsanayso furiinkii oo iyadu ay adduunyo dhiibayso loo eegi maayo markaa inay caado leediya inaanay lahayn waayo falaa junaaha calayhima fiima iftadat bih waxay isku furato dembi kama haysta baa layidhi la dembi kama haysto labadoodaba ayada ayaana dee degdegayso oo ka raali noqota inay ku dheeraato la ajnabiyin laakiin ajnabi qof kale inuu gabadh xaadaa u khulcaa ma banaana sida saxeedaan qabano xaylada iyadu inay ka raali tahay muddadaa ku dheeraanaysa inaana ka raaliayn lama oga walow qaala hadduu yidhaahdo anti taaliqun adigu waad furan tahay maca aakhiri xaydiki xaydkaaga aakhirkiisa maciisa ayaad furanta fa suniyi way fila saxadaan qaban aw maca aakhiri duhrin lam yataha fiihi aanu ugu tegin fa bidciyin way cala madhabi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii uu ku yidhaahdo islaantiiba wuxuu hi anti taaliqun waad furantay maca aakhiri xaydik xaydkaaga inta ugu dambaysa la jirkeeda ayaad furantay suniyin fila sax suni buu markaa noqonayaa maxaa yidhi furiinkii dee wuxuu waxa daba socda ile marka akhirka xaydka ayuu yidhi xaydkaa akhirkiisa ayaad furan tahay buu yidhi markaa dee hadda isla markiiba waxay gudagelaysaa ciddadii mar hadday markiiba ciddadii gudagelayso suni buu noqonaya saani wuxuu leey waa bidci mar haddii xilliga uu hadalkaa leeyahay uu xayd jiro waa bidci ama wuxu hi anti aaliqun adigu waad furantahay maca aakhiri uhrin duhrigaaga iyo ka daahiraansha xaydkaad ka daahirtay aakhirkiisa ayaad furan tahay buuli lam yatahaa fiihi duhri oo aanu ugu tegin lam yatahaa fiihi macnaa wax qayd oo faa'iideynaysaa ma jirto ya ile qofkuu isweydiin karaa lam ya oo hadduu masalan yidhaahdo anti aaliqun maca aakhiri uhrin wadiahaa fiihi maxaa xunku noqonayaaba meesha taala markaa qeydkaasi wax isagu ixtiraazuu leeyahay ma jirto fabidciyun cala lmadhab wuxuu yidhi duhriga aakhirkiisa ayaad furan tahay buuli fabidciyun cala lmadhab bidci buu noqonayaa maxaa yeelay dee markay furantaba xayd baa soo gelayo ciddadii u bilaabmi mayso taniguna waa kii hore buu lamid wuxuu le waa sunni mar hadduu markuu hadalkan lahaa gabadhaaso caadadoo la furo waa qeyb dalaaqa xaaraantaa dalaaqa labaad ee xaaraantii waxa weeye dalaaqun fii duhrin wadi'a fiihi waa dalaaq dhacay gabadhii iyadoo caadadii ka maydhatay isla markaa intay caadada ka maydhatay ninkii ay sarkeen taasina weliba ay tahay manqataxbal mid uuraysan karta ay tahay ruux dumaroo uraysan karto bimacnaa aan mid yarna ahayn mid weynoo quusateen aan ahayn walxaal anahu lam yadhar xamlu wax urina aanu muuqanin mar haddii gabadhu ay gabadh weynoo uraysan karta ay tahay isla markaa iyadoo caadadii ka maydhato is arkeen oo furo wuxuu noqonayaa dalaaqaasi dalaaq bidci oo xaaraan uurkeedina aanu muuqanin maxaa yeelay dee waxaa la arkaa haddii masalan ruuxan dumari ay markaa wax qaado caloosheeda ay waxgalaan inuu murugooda ayaa la arkaa oo ninku waxaa laga yaabaa de hadday gabadhi aanay u rahay inuu furo hadday uraysataan inaanu furin dee marka uu murugoodana waxaa laga yaaba in dalqadii uguba dambaysayba ay tahayo uu diba usaarin oo ilmihiisii de halkaa ku dhibaatoodo marka waxay man qad taxbal baynu nidhi taxbalu mid uraysan kartaa tii iyadoo aan uraysan karayna ama yarayd ama weynayd sunna iyo bidcatuna dalaaqeedu maaha walam yadhar xamlun baynu leehay hadduu uurkeedu si fiican usoo baxo oo uu og yahay gabadhanu furay inay uur leedahay iyadana dalaaqeedu waa sun falow waia hadduu tago xaayidan mid xaayida wadahura dabeedna ay daahir noqoto fadalaqaha u furo fabidciyin way fila saxe haddaan qabno wayaxilu waxa xalaal ah khulcuhaa khulceedu waa xalaal wa alaaq wayaxilu waxaa kaloo xalaal alaaqu man dahara xamluhaa si uurkeedu muuqday in la furaa waa xaaraan waxau sheekhu leeyahay haddii masalan islaan xaayido ah dee uu tago dabeetana ay caadadii ka maydhato fadalaqahaa uu furo dabeed dalaaqadaasi muxuu noqonaya fabidciyun filasa waa bidci oo wuxuu leeya waxaa dhici karta dee in daa caadada dhexdeeda ugu tegey inay dee wax qaadaa dhici karta oo dabeedna uu murugoodo taaniguna wuxuu leeyahay bidci maaha oo dee mar haddii caado ka dambaysay aragoodii haddii caado ka dambaysay bara ay ku tusinaysaa iyo inaan meeshaa ruuxaa dumara aanay waxba halkii ku qaadin wayaxilu khulcuhaa gabadhaa duhriga loogu tegay iyadoo caadadii ka maydhato ay is arkeen in la khulcaa way banaantay sidii gabadha xaydadaba ay ahayd waxaa kaloo xalaala alaaqu man dahara xamluhaa ti uurkeedu muuqday in la furaano way iska banaan tahay waman dalaqa ka fura bidciyan sunna lahu waxaa loo suneeya rijcatu inuu soo ceshado uma inshaa hadduu doono dalaqa waa furayaa bacda duhrin duhri dabadii ayuu furayaa waxau sheeku leeyahay hadduu qofku dalaaq bidcii ka dhaco cadadkii dalaqaadkana aanu oofsanin masalan hal dalqu furay gabadha iyadoo caado leh ama isagoo iyadoo daahiru u tegay hal dalqa furay sunna lahu rijca inuu soo ceshado ayaa la sunneeya uma intuu soo ceshaday dabadeed in shaaa talaqa bacda duhrin duhri dabadii ayuu furi ama dee wuu iska haysan xale ibnu cumar ayaa islaantiisii furay iyadoo xaydaa dabeetna cumar ayaa rasuulka u sheegay murhu falyuraajichaa far buu yihi ha soo ceshade hadduu doono dabeetna iyadoo daahira ha furo ama haba ha iska haysto halkaa inuu dalaaqa bidcigii dhacayo iyo inaanu dhacaynin na muran aada u xoog badan baa ku jira oo ibnu qayim aljawsiy iyo waxay qabaan inaanu dalaaqaasi dhacaynin aadna hadalkiisa wuu ugu badan yahay kitaabka la yidhaahdo zaad ulmacaadka ciddii doonta ha ka raajixdo wax soddon safxadood ka badan ayuu qadiyaddaa kaga hadlaya walow qaala hadduu yidhahdo lxaydin mid xaydaabu wuxu uhi anti taaliqun lilbidca waqaca fi lxaali hadda ayuu dhacayaa aw lisunati buu i faxiina taduhuru markay daahirowdo ayuu dhacayaa aw liman fii duhrin lam tumase fiihi ayaa wuxuu ihi anti taaliqun lisunna waqaca fi lxaali hadda ayuu dhacayaa ee wain musad fiihi haddii lagu taabtayna faxiina tadaharu markay daahirowdo bacda xaydin ayuu dhacayaa aw lilbidcati buu yihi fa fi lxaali ayuu dhici in musad fiih haddii lagu taabtay wailaa haddii kale faxiina taxiido markay xaydo ayuunbaa daaqeedasi dhacaya wuxuu sheekhu yidhi nin baa wuxuu islaantiisii ku yidhi gabadh xaydaa wuxu hi anti taaliqun lilbidca adugu waad furantahay bidcadii ayaad furantahay xilligii yani xaaraantaha ayaad furan tahay bui waana xaydo waqaca dalaaqi fi lxaali hadda ayuu dhacaya maxaa yeele dalaaqeedu hadduu bidci yahay ama wuxuu gabadh xaydaba wuxuu ku yihi anti daaliqun lisunna dalaaqii sunnahaad furantay fa xiina tadhur markay daahirowdo ay xaydkan ka daahirowdo ay duhriga gudagasho ayay furmaysaa ila xilligaasu furinkeesu sunni noqonaya ama wuxuu ku yihi liman fii duhrin lam tumase fiihi ruux dumar oo duhri ku jirta oo aanay isna arag baa wuxuu ku yihi anti daaliqun lisunna sunnihii ayaad furantay waqaca fi lxaali hadda ayuu dhacaya maxaa yeele halda haddaanay is arag ayuu dalaaqeedu sunno yahay wain musad fiihi duhriga ay ku jirto haddii uu ku taabtayna bacda xaydin xayd dabadi ayuunbuu dhacayaa furinkeedu oo ama wuxuu yidhi mid duhri ku jirta ayaa wuxuu yihi anti daaliqun lilbidca dalaqii bidcada habaad furantay fa filcali hadda ayuu dhacayaa in musad fiihi haddii duhriga ay ku jirto oo ugu tegey wailaa haddii kaloo gabadhaa duhriga ku jirto ihi bidcadii ayaad furan tahay aanu taabanin fa xiina taxiidu marka ay xaydo ayuunbuu furmayaa ayuunbay furmaysaa walow qaala hadduu iha anti aaliqun dalqatan xasanatan baad furantay oo waxsana alaaqi baad furantay oo ajmalahu kagu quruxda dambe faka sunati weeye aw dalqatan qabiixatan baad furantay oo aqbaxa alaaqi baad furantay oo xashahu ka ugu foosha xun fakalbidcati aw suniyatan bidciyatan baad furantay bu aw xasanatan qabiixatan waqacat ilxaali hadda ayuunbuu dhici wuxuu yihi sheekhu haddii uu yidhaahdo islaantii anti aaliqun dalqatan xasana dalqad wanaagsan baad furantahay bu ibnu aadamku wax walba way ka suurto galaan wax allo waxa aynu kitaabka ku arkayna soo ma aragtin noocay soomaali wuxuu furta haddana ka heli maysid lagama yaabo dadkaa soomaaliyeed markay wax furaan ay ku weydiiyaan iminka weliba shuraaxdaa dheero sharax waliba boqol farac iyo boqol misaloo dhacay buu sii raacinayaa haddana soomaalidu si ay wuxu farta markay kuu sheegaan kitaab gurood ka helaysaa ma jirto markaa wuxuu i ala yaabina markaa waxaanay wadaadadu ay tirinayaan faraha badan hadduu yidhaha dalaqaad fiican baad furantay ama axsana alaaqi furiinka ugu wanaagsan baad furantay ajmalahu ka ugu quruxda badan baad furantay faka sunna anti aaliqun lisunadii un bay la mid tahay oo hadday xayd ku jirto ma dhacayo intay ka daahiroobayso hadday duhri ku jirto aan lagu taabanna hadda ayuu dhici haddii lagu taabtayna marka ay xaydkaa dabadeed daahirowdunbu dhacaya ama wuxuu yidhi dalqatan qabiixatan dalqad xun baad furantay ama aqbaxa alaaqi alaaqka ugu xun baad furantay ama afxasha alaaqi alaaqka ugu foosha xun fakal bidca fasina bidcadii unbuu noqono anta daaliqun lilbidcadi oo kale hadday xayd ku jirto ama duhri uu ku taabtay ku jirto imikuu dhici haddii kalena markay xaydoon ama wuxuu ihi suniyatan bidciya dalqad suniya oo bidciye ah ama wuxuu ihi xasanatan qabiixa dalqad wanaagsan oo xun waaqaca alaaqi fi lxaali haddunbuu dhici oo labadan sife iska hor imanayaba inta hawada loo diro ayuunbaa imika un dalaaqii lagu durrido wallahu aclam walaa yaxrumu xaaraan maaha jamcu dalaqaati dalqadaha kulmintoodu xaaraan maaha ee walow qaala hadduu yidhaahdo anti adigu daaliq waad furantay halaaan saddex ow ama halaaan baad furantay lisunnati sida sunnaha ayaad saddex furan tahay wa fasara una uu ku fasira bitafriiqihaa in lagu kala geeyo calaa aqraa-in lam yuqbal lama aqbalayo ilaa minman mid ayuunbaa laga aqbalayaa yactaqidu rumaysan taxriima aljamci kulmintu inay xaaraan tahay mid rumaysan mooyaane waxa uu sheekhu leeyahay xaaraan maaha dalaqaadkii saddexda ahaa in la kulmiyaa oo ninku uu kelmad qura iyo majlis qura uu ku wada kulmiyo ku wada furaa xaaraan maaha bay yidhaahdeen shaaficiyadu cuwaymir nin lo odhan jiray ayaa islaantiisii rasuulka agtiisa ku lecaanay markaasaa saddex ayuu furay intii aanu uga warramin in licaankanba ay ku furmayso ay ku baa-inayso marka waxay leeyihiin haddii saddexda rididooda ay xaaraantahay rasuulka ayaa ka nahiyin lahaa arrinkaa isaga iyo ciddii goobtaa joogtayba markaa shaaficiyadu waxay leeyihiin saddexda in la kulmiyaa xaaraan ma aha waxayse culimo kaloo fara badani ay iyaguna fatwoodeen in aan la ogolayn saddexda dalqadood in mar uu qofku wada rido waa kii rasuulku sala allahu alay wasalam nin looga warramay oo xaaskiisii saddex dalqadood furay ayulcabu bikitaab illahi wa ana bayna adhurikum miyaa lagu ciyaarayaa buuhi ilaahay kitaabkiisa anigoo dhexdiina jooga waxaa kaloo markaa iyaduna meesha ku jirtaa haddii uu saddexdiiba uu qofkii wada yidhaahdo ama aan nidhaahno waa xaaraan oo qowlkaa xaaraantinimaynaya aan ku soconno ama qowlkan le xaaraan maaha aynu ku soconne saddexda dalqadoodba marka uu israaciyu idha saddexdii dalqadood ayaan ku furay maxay noqonaysaa meeshaasi afarta madhabood iyo jumhuurku sida ay yihiin waxa weeye inay saddexda dalqadoodba ay dhacayaan xataa hay-atu kibaar alculamaa ee sacuudiga shan nin mooyaane oo ibnu baziya ay ka mid yihiin mooyaane inay saddexduba dhacayaan ayay ku tegeen laakiin culimo fara badanoo iyaguna qabtaa saddexdaa dalqadood in hal dalqa unay ka dhacayso bacdamaba uu kelmad qura ku yidhi iyaguna waa jiraan waxaanay markaa deliishadeen xadiid ibnu cabbaas laga warinayo imaam muslim uu warinayo oo uu leeyahay kaana طalaaqu halaثi calaa cahdi rasuuli llahi wabi bakr wa sanatayn min khilaafati cumar waaxida wuxuu ahaa dalaaqa saddexda la furaa waktigii rasuulka iyo abubakar iyo laba sannadood oo khilaafadii cumar ah mid unbuha oo saddexda marka la furo mid ayuun baa dhici jirtay cumar ayaa dabeedna wuxuu ihi dadkii waxay ku degdegeen wax ay ahayd inay ka fiirsadaan oo si kaadsiinya ay ula yimaadaan ayay ku degdegeen markaa wuxuu yidhi bacdamaabaa markii hore dee dadku ay yaqaaneen saddexda in kelmad lagu wada yidhaahdaa inaanay bannaanayn oo dadku ay saa uga fiirsan jireen oo mid mid iyo labalabiya ay u furi jireen imikana ay ku degdegeen oo saddexdiiba israacinayaan cuquuba ahaan aynu ku socodsiino oo aynu idhaahno ninkaa saddexdaba mar wada yidhaahdaa saddexdiiba waa ka wada dhacayaan sidaas ayuu dabeetana ku socodsiiye markaa kaas ayay iyaguna deliishadeen masaladana wax ijmaac la yidhaahdo oo ka hirgala ijmaaca usuuliga inu naqaano ma jiro ijmaac madhabi wuu jirayo dee afarta madhaboodba saasay isku waafaqsan yihiin laakiin ijmaacii usuuliga ah ee kharqintiisu aanay banaanayn masalada kama xasilin waayo ilaa intaaba waa laysku soo diidanaa waxaanu ka mid yahay masalooyinka dad fara badan lagu dhibay sida sheekh islaam ibnu taymiye oo kale masalooyinka aadka loogu dhibay ayay ka mid tahay ee ay ku tilmaameen kutubta qaarkood inuu daali mudilli ku yahay masalada mid lumay oo dadkan ku luminaya iska soo dhaaftaa wuxuu markaa sheekhu yihi haddii uu ninkii ku yidhaha islaantiisii anti taaliqun halaaan saddex baad furan tahay ama wuxuu ihi halaaan lisunna saddex sunnihia ayaad furan tahay saddexdiina wuxuu ku fasiray bitafriiqiha calaa aqraa'in in aqraa lagu kala geeyo oo wuxuu yihi saddexda dalqadood waxaan yani uga jeeday ama sunnaha aan uga jeeday in marka ugu horeysa ee ay daahir noqoto quriga inay dalqadi dhacdo duhriga kale ku xigana ay midi dhacdo ka kale kusii xigana ay midi dhacdo sidaas ayaan uga jeeday wuhi lam yuqbal daahir ahaan lama aqbalayo maxaa yeelay sheegashadiisaasi dee waxay keenaysaa in dalaaqii uu dib dhaco lafdigiisina wuxuu keenayaa hadda inuu wada socdo ilaa minman yactaqidu taxriima aljamci taa waxaa laga rumaysanaya unbuu leeyahay cidda rumaysan inuu jamcinta saddexda mar qudha la wada jamciya aanay banaanayn ay xaaraan tahay oo maalikiyada oo kale ayaa sidaa qaba marka haddii dadkaa xaaraantinimada rumaysan ay yihiin oo saddexdiina uu ku dhawaaqo isla markaana yidhahda saddex qur'i inay dalqadiba mar dhacdo ayaan u jeedin waa laga aqbalaya daahir ahaan maxaa yeelay siday xaaladiisi ka muuqata waxa weeye shay uu dee arkaya xaaraan inaanu la imanin wal asaxu asaxna waxa weeye annahu isaga yudayanu diintiisa ayaa loo wakaalan wa yudayanu waxaa kaloo diintiisa loo wakaalan manka qaala yidhi anti adigu taaliqun waad furan tahay oo waqaala li aradtu waxaan u jeedayy in dakalti haddaad gasho aw inshaa zaydun ama haddii uu zayd ninka la yidhaahdaa doono waxau sheekhu leeyahay qowlkaa haddaynu ku socno cadam alqabuul inaan laga aqbalaynin haddaynu ku soconno waxa uu leeyahay annahu yudayan macnaha waxa uu niyeeyey diintiisa ayaa loogu wakaalan oo tadyiinkuna waxa weeye in diin ahaan diintiisa loo wakaasho oo la yidhaahdo adiga iyo ilaahay waxa idin dhexeeya haddii aada run sheegayso dee kaamay furmin sidaa aada u niyootay ayuunbay kaga furantay laakiin annagu daahir ahaan kaa rumaysan mayno laakiin baatin ahaan iyo hoos ahaan adiga alle ayaa isla og marka dee islaantii waxa la odhan iskaga dheerow oo iska ilaali baa ninkan la odhanayaa haddii aad dee uhaysato inuu been arrinkaa ku sheegaye haddii markaas uu run ku sheegayana dee waxaa la odhanaya inaad isu dhiibtaa waa ku banaantay oo imaamu shaafici ba waxa lagu curi lahu dalabu calayha alharab isna haddoona ayana ha ka cararto waayo isagii dee wuxuu niyadiisii isaga isagoo isagii ilaahiisii baa laysu daayey ayadii laakiin de waa tanoo ma oga isaga ujeedadiisii sanay wuxu dhaceen ayuunbaa daahirahoo u muuqata waxaa kaloo diintiisa loo wakaalan buuhi isna man qaala ninka zawjadiisa guhi anti aaliqun waad furantay ee yidhi waxaan u jeeday in dakhalti haddaad daarta gashay ama in shaa zaydu ninka zayd la yidhaahdaa haddii uu doono yacni sidaas ayaan u jeeday buu yidhi kaana isna diintiisa ayaa loo wakaalanoo waxa la odhan dee annagu daahir ahaan kaa rumaysan mayne laakiin adiyo alla ayuunbaa dee arrinkaa isla og walow qaala hadduu yidhaahdo nisaa-i dumarkaygu dawaaliqu waa furan yihiin ow ama kullu imra'atin lii haweeney kasta oo aniga ii suganay daaliqu waa furan tahay buu yidhi wa qaala wuxu uhi aradtu bacdahunna barhkood baan u jeeday fasaxiixu annahu laa yuqbalu daahiran daahir ahaan laga aqbali ma ilaa liqariinatin dee wax la xidhiidho oo arrintaa xoojiye mooyaane bia khaasamatu waa inay la murantay oo waa qalatii tasawajta waad guursatay faqaala markaasa wuxu uhi kullu imra'atin lii daaliqu waa furantay wa qaala wuxu uhi aradtu waxaanan u jeeday hayra almukhaasimati tan ila doodaysa ciddaan ahayn baan u jeeday waxau sheekhu leeyahay haddii masalan ninkii zawjkaa lafdi caama uu la yimaado isla markaana uu yidha caamka afraaddiisa qaarkeed baan u jeeday misaal ahaan wuxuu yidhi dumarkaygu way furan yihiin ama wuxuu ihi gabadh kastoo aan leey waa furan tahay xaas kastoon qaba waa furan tahay dabeedna wuxuu yidhi waxaan u jeeday bacdahuna barhkood heblaaye heblaayaan u jeede islaanta way isku wanaagsanoo iyada umaan jeedin fasaxiixu annahu laa yuqbal daahir ahaan lagama aqbalayo maxaa yeele lafdigu dee waa caam oo dhammaantood waa wada shamlinaya markaa in wixii uu keenayay niyo lagu sarfiyaa suurtagal ma noqonayso ilaa bilqariina dee inay wax la xidhiidha oo ku tusinaya inuu istinahaa u jeeday ay meesha la xidhiidhaan mooyaane waa maxay masalan mid bay isqabsadeen oo waxay leedahay waad guursatay adigana laba iyo waxbaabaad leedahay waad guursatay ma adigan guursa halkaasay iska qabsadeen dabeedna hadalkaa isagoo ka jawaab wuxuhi kullu imra'atin li taliq naa mid kastoon qabaaba way ka furantay dabeedna wuxuu yihi khayra almukhaasiba waxaan u jeeday tan dee ila doodaysa iyada iskumaanaan haynine kuwan kaley sheegayso ayaan anigu u jeeday buu ihi markaa waa la aqbalayaa oo dee arrin qarina ayaa meeshii jirtaa tusinaysa ninkaasi inuu run sheegayo faslun fii tacliiqi alaaqi bilawqaati wamaa yudkaru macahu fasalkan wuxuu inooga hadlayaa bal dalaaqii oo waktigaa lagu xidho iyo waxyaalo kaloo la raacin doono qaala idaa qaala markuu yidhaahdo anti adigu islaayahay aaliq waad furantay fii shahri kada oo fii guratihi hortiisa ayaad furantay aw awalihi ama awalkiisa waqaca waa dhacayaa biawali juzin juzga uu horeeye minhu bishaa ka mida aw fii nahaarihi aw awali yawmin minhu fabifajri awali yawmin ayay ku furmi aw aakhirihi fabiaakhiri juzin min ashahr ayay ku furmi waqiila waxaa la yidhi biawali nisfi alaakhir niska dambe awelkiisa waxau sheekhu uhi nin baa islaantiisii ku yihi anti taaliqun fii shahri kada adigu waxaad furan tahay bishaa ramadaan kaba soo qa aw fii quratihi ama bilidiisa iyo fooddiisa hore ayaad furan tahay aw awalihi ama awalkiisa horead furan tahay buuli goorma islaantaasi furmi waqaca alaaqi wuxuu dhacayaa biawali juzin juska ugu horeeya ee minhu bishaa ka mida biawali juz min alaylati اlula oo minhu macahu yacni jusga habeenka ugu horeeya ee bisha jusga iyo qeybka ugu horeeya ee bisha ka mid a habeenkaa ka mid a ayuu ayuu dalaaqi ku dhacaya maxaa yeele magacii ayaa wuxuu ku xaqiiqoobayaa qeybta ugu horeysa macnaha waxaanay ka dhigan tahay markay bishaasi timaado dee imaatikina wuu ku xaqiiqoobayaa jusgii ugu horreeya oo soo gala amaa wuxuu yidhi adigu islaan yahay waad furan tahay buu yidhi fii nahaarihi bisha ramadaan maalinteeda ayaad furan tahay ama awala yawmin minhu maalinta ugu horeysa ayaad furan tahay buuri fabifajri awali yawmin ayay tatluqu maalinta ugu horeysa ramadaan waageeda bisha ramadaan misaalkeedna waag maalinta ugu horeysa waageedu markuu dilaaco ayay furmaysaa maxaa yeelay dee waagaasi waa maalinta awalkeedii waa awallyawm haddii uu yidhaahdo waxaad iga anti daaliqun fii aakhirihi bisha aakhirkeeda masalan kaba soo qad bisha ramadaan aakhirkeeda buuli fa biaakhiri juzin min ashaar jusga ugu dambeeya ee bishaas ayay ku furmi jusga ugu dambeeya ee bisha qaybta ugu dambaysa bishaasay ku furmaysaa qiil baa wuxuu leeyahy biawali nisfi alaakhir maya niska dambe shan iyo tobanka dambe awalkiisa ayay ku furmaysaa maxaa yeelay niskaa dambe dhammaantii dee waa aakhiru shahr mar hadduu aakhiro shahri wada yahay awalkiisu ka dhacaya walow qaala hadduu yidhahdo laylan habeen baa wuxuu idhi idaa madaa yowman maalin markay tagto ayaan furanti fa biguruubi shamsi qadihi beridiisa cadceedeedu markay dhacdo ayay furmi aw nahaaran buu ihi fa fii mili waktihi waktigiisa oo kale min qadihi berri watigii waktigia uu joogoo kale ayay ka furmi aw ilyowm buu yidhi fain qaala nahaaran haddii uu maalin yidhaahdo fa biguruubi shamsi bay ku furmi wailaa haddii kale lagaa hadalkaasi laqwi ayuu noqon wabihi kan ayaa yuqaasu shahrun iyo wasanatun ma looga qiyaasan waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu yidhaahdo habeen isagoo ku jira ayaa wuxuu yidhi idaa madaa yawmun maalini markay tagto fa anti daaliqun adigu waad turantay islaantaasi goormay furmi waana habeen baanay ku jiraan fa biguruubi shamsi qadihi berritadiisa habeenka ay ku jiraan berritadiisa cadceediisu markay dhacdo ayay furmaysaa maxaa yeelay dee maalinta tegiddeedu mar hadday habeen leeyihin saas may ku xaqiiqobaysaa cadceed soobax ilaa cadceedka dhacun bay noqon aw qaalahu nahaaran haddaba maalin buu yidhi isagoo maalin lagu jiro ayaa wuxuu hi markay maalini tagto ayaad furan tahay fa fii mili waqtihi min qadihi xilligaa uu hadalkaa yidhi xilligiisa berito ayuunbay furmaysaa hayla yoomku dee waa waktigaasoo dhan un weeye ama mutawasil ama mutafariqa ahaadeen ama wuxuu hi idaa mada alyawm maanta markay tagto fa anti daaliq waad furantay alyawm alyawm maanta buu haddii ay maalin tahay markuu sidaa leeyahy fa biguruubi shamsi cadceedda dhiciddeeda ayay ku furmaysaa walow waxa ka hadhayba ha yaraadee maxaa yeelay laamulcahdi mar hadduu ku tacriifiyey alyawm maanta uu yidhi maalintaa xaadirkaa ayuunba ay noqonaysaa wailaa haddii kale oo habeen buu yidhi ma markay maanta tagta bui markay maanta tagto waad furantay waana habeen laqaa hadalkiisa silaqwi buu noqonaya waxba ku dhici maaya hayle maalin lagu xambaaro machuud maba jirto haddaba yoomkaa yoom baynu soo sheegnay yoomkan ayuunbaa waxaa looga qiyaasanayaa shahri iyo sana shahri iyo sana haddii uu ku xidhana yoom hunun baa looga qiyaasanaya masalan haddii uu yidhaahdo habeen ama maalin aan bil ugu dambaynin markay bili tagto waad furan tahay dee soddon cisho markay tagaan ayay furmaysaa oo habeenka habeenka koob iyo soddonaad bay furmaysaa sidaas ayuunbu sanadkuna isaguna uu la mid noqonaya sanad markay tagta buu ihi waad furan tahay dee markay koob iyo toban bilood iyo tii hore oo la dhamaystira hadday bil ku dhex jireen ayuunbay ku furmaysaa sidaas ayuu leeyahy waa looga qiyaasanaya ow ama qaale wuxuu yidhi anti adigu daaliqu waad furan tahay amsi shalay baad furan tahay buuli waqasada waxaan u jeeday an yaqaca fil xaale hadda inuu dhaco mustanidan ilayhi isagoo shalay u ti tiirinaya waqaca fil xaale hadda ayuu dhacaya waqiila waxaa laqwun waa laqwi aw ama qasada wuxuu ujeeday anuu isagu alaqa amsi inuu shalay furay wahiya alaana muctadatun haddana inay ciddo tirsanayso sudiqa biyamiinihi dheertiisa ayaa loogu rumayn aw ama qaale wuxuu hi alaqtu fii nikaaxin aakhare guur kale ayaan ku furay ee fain curifa haddii la garanayo sudiqa biyamiinihi baa loogu rumayn wailaa haddii kale fala loogu rumayn maayo waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo ninkii wax furayey ayaa wuxu uhi anti aaliqun amsi anti aaliqun adigu waad furantahay amsi shalay ayaad furantahay buuli waxaanu u qasdinayaa an yaqac fi lxaali hadda inuu dhaco mustanidan ilayhi isagoo amsigaanu u tirinaya inuu hadda dhaco ayaanu u jeeda waqaca fi lxaali hadda ayuu dhacayaa istinaadka iyo u tiirsiga amsi u tiirsanayaana dee laqwibu iska noqonaya waxaan suurtogelaynin weeye meeshu may ka bixiyo hadda unbu dalaaqi dhacaya qiil baa wuxuu leeyahay waa laqwi waxba aanay ku dhacaynin maxaa yeelay wuxuu leeyahay hadduu meeshii u tiirsan waayo inaanu dhicin baa markaa meesha taal buu leeyahay ama ugama qastiin inuu dalaaq hadda insheeyo mid xaala iyo mid maada iyo toona ee ikhbaar iyo waran dalaaquu ka warramo ayuu uga qastiyeyo wuxuu leeyahay anti daaliqun amsi macnaa baashan carabiga unbay igu yar liidate shalay baan ku furay shalay baan furay baan bimacnaa ujeeday buu leeyahay anuu dalaq amsi wahiya alaana muctada haddana waa ciddo tirsanaysaa ama dalaq bayna ama mid rajciya sudiqa biyamiinihi dee waa loo rumayn oo qariinada idaafada amsida ayaa taalla ama wuxuu yidhi waxaan ku furay fii nikaaxin aakhara guur kale ayaan ku furay buu yidhi kaas ayaan u jeeday nikaaxaygan mid aan ahayn baan ku furay waa baa-intay oo dabeedna dib baan u guursaday ama nin kale ayaa nikaax hore ku guursaday baa ku furay ayaan u jeeday haddaba nikaaxa hore iyo dalaaqiisaaba haddii la garanayo bal waxaa la odhan soo mu odhan anti daaliqun amsi waxaan u jeeday guur hore oon ku furay haddii nikaax hore iyo furiinba la garanayey inuu furiin hore jiray nikaax hore iyo furiin horeba hadduu jiray sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayuunbaa lagu rumayno waxaa la odhan ku dhaara inaad kaa ujeeday wailaa haddii kaloon kaa la garaya falaa loo rumayn maayo hadda ayuu dalaaqiisa dhacaya wa adawaatu tacliiqi tacliiqa iyo xidhidda furiinka wax kale lagu xidho adawaadkiisa iyo xuruufd alaabtiisu man weeye kamanta dakhalad gasha daartayda waa furantay wa in weeye wa idaa weeye wa mataa weeye wa mataa maa weeye wa kul wa kullamaa weeye wa ayun weeye ka ayi waktin dakhalti aada gasho waad furantahay wala yaqtadiina keenina maayaan fawran keeni maayaan in culliqa ama in callaqa biisbaatin hadduu ku xidho fii kayri khulcina ilaa anti aaliqun adigu waad furan tahay mooye in shiti haddaad doonto waxau sheeku leeyahay tacliiqa marka masalan alaaqi tanjiiz iyo tacliiq baa la kala tanjiizna waxa wey markaan waxba lagu xidhin waan ku furay un la yidhaahdo tacliiqna waa marka wax kale lagu xidho markaa isbaad ahaan iyo nafyi ahaanba bal adawaadkii wax lagu xidhi jiray buu inoo kala qaadaya markaa wuxuu sheekhu yihi adawaatu tacliiq oo toddoba uu ka sheegay waa man oo wuxuu yihi kaman dakhalat ta gasha manta dakhalad gasha ee dumarkay ka mida daartaa gasha fahiya daaliq waa furanta wa in in weeyaano iyadu umulbaaba oo in la horaysiiyo mudnayn in dakalti haddaad islan yahay addaara gasho faanti taaliq waad furan tahay waa idaa iyo mataa iyo mataa ma oo ma ziyaadaad la xidhiy iyo kullama markastoo ay daarta midig gasho waa furan tahay wa ayun weeye ka ayi wakti wakti a waktigii dakalti aada gasho addaara faanti taaliq waad furan tahay kuwa yaalaha weeye markaa dee wuxuu hi adawaadkani ma keenaan wadceen fawr ma keenaan nucalcaday si deg dega inuu dhaco iyo muddo dambe wadci ahaantooda kuma keenaan waa se goorma haddii lagu xidho ihbaat musbat haddii lagu xidho sida gelid oo kale fii kayri khulcinna ay tahay khuluc kayrkiina ay tahay amaa hadday khuluc tahay tacliiqani hadduu khuluc dhexdii dhaco dee fawr bay keenaysay siiqooyinka barhkeed in iyo idaa iyo in daminti lii ama idaa daminti lii maala faanti daaliq waad furan tahay dee taasi fawr ayay keenaysay iyo marka ayana mashiica lagu xidhan mooyaane ilaa fi tacliiqi bilmashiica oo masalan wuxu uhi anti daaliqun in shit ama idaa shit markaad doonto waad furan tahay haddii mashiicadaas lagu xidhana ayana fawr bay keenaysaa waa inay markaaba dee ay doontaa maxayla tamliig waa milkisiin oo xagga hore ayaynu kusoo marnay walaa tikraaran soo celcelinna ma keento ilaa kullamaa kullamaa mooyaane walow qaala hadduu idhaha idaa dallaqtuki marka aan ku furo fa anta adigu daaliq waad furan tahay uma dallaqa dabeedna uu furay aw callaqa bisifatin buu ku xidhay fa wujidad waa la hel fa dalqataani laba dalqadood baa dhacaya waxau sheekhu leeyahay adawaadkan tacliiqani tikraar ma keenaan mucallaqu calaygu inuu soo noqnoqdo haddii mar qura la helo yemiintii waa furmaysaayo mar labaad helitaankeedu raad ma yeelanayo ilaa kulama kulama mooyaane kulama ayaa iyadu waxay keentaa tikraar iyo soo noqnoqod bay keentaa laakiin kuwa kale in dakalti haddii aad gasho adaraf anti taaliq umayd mar gasho markaasay ku dhamaanaysaa laakiin kulama tikraar iyo soo noqnoqod bay keenaysaa haddii uu yidhaahda buu sheeku i markaa idaa dalaqtuki markaan ku furo faanti taaliqun waad furan tahay markaan ku furo waad furan tahay uma dalaqa dabeedna isagoo tacliiqaa sameeye ayuu furay ama dalaaqeedii ayuu sifo ku xidho wuxu uhi haddaad daartaa gasho waad furan tahay fa wujidad sifadii baa dabeedna la helay fa dalqataani laba dalqa ayaa ninkaa ka dhacay midi waxay ku dhacday dee munajaska waan ku furayla u yidhi ta labaadna maxay ku dhici tacliiqii ilain wuxuu yidhi markaan ku furo waad furan tahay markaa waan ku furay buu yidhi halkaa dalqadi dhacday markaan ku furo waad furan tahay idii dambe ee la socotay taca mucallaqa ahaydna mid baa ku dhacaysa idaa dallaqtuki fa anti taaliqun ayuu yidhi uma dallaqa wuu furay aw callaqa dalaqaa bisifatin buku wuxuu yihi haddaad daartaa gesho waad iga furantay daartii bay fawjidad sifadii ayaa la helay lagu xidhay fa dalqataani baa dhacayo mid munajidka ku dhacaysa midna tacliiqa aw ama wuxu uhi kulamaa waqaca dalaaqii mar kastoo dalaaqaygu uu kugu dhaco waad furan tahay fadalaqa markaasuu furay fahalaaun saddex dalqood baa fii mamsuusatin gabadhii madkuulada ahayd ku dhacay wa fii gayrihaana dalqatun ayuunbaa ku dhici waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo islaan yahay mar kasta oo uu kugu dhaco dalaaq waad furan tahay u mar kastoo dalaaq kugu dhaco waad furan tahay isagoo sidaa yidho kulamaa walaba wascaalay fadalaqa furay fahalaaun saddex dalqadood baa ku dhacya fii mamsuusatin fii madkuulatin gabadhii madkuulada hayday is arkeen saddex dalqadood baa ku dhacaya oo saddexda dalqadood halkay ka kala imanayaan dee horta kulamaadani tikraar bay keenaysaa midi tanjiidkay ku dhacaysaay oo waanku furaydaa uu yidhi ayay ku dhacday mid labaad labada kalena waxay ku dhacayaan tacliiqii oo taa hore ee munajadkii markay dhacdo ta labaad baa dhacaysa ta labaadi markay dhacdona tii saddexaad baa iyana dhacaysa oo tacliiqii baa dee caynkaa keenaya kulamaa waqaca alaaqii kulamaa waqaca alaaqun yani alayki alaaqun fa anti aaliq waad furantay fa alaqa markaasu furay fa alaaun baa fi mamsuusatin fi madkuula gabadhi madkuula saddex dalqadood baa ku dhacaysa oo kulamaadaa tigraarka keenaysa oo midi furiinkaa hore waanku furayda tanjiiskaasu ku dhacaya labada kalena tacliiqa oo midda labaad waxay ku furmay munajaska ta labaadna ta labaadda ciddeeda ayay ku furmaysaa wa fii gayrihaa dalqa hayra mamsuusa haddii ay ahayd gabadhaanay is arag oo hayru madkuulaana dalqatun mid ayuunbaa ku dhacaysa oo dee midda u horeysay ku baainaysaa dalqadda u horeysa markay ku dhacdo ayay baainaysaa mucallaqii markaa meel heli maayo hawdun buu qaban walow qaala hadduu yidhaahdo halkana waxay yidhan faa'iida ku jirin buu inagu dawakinaya walow qaala hadduu yidhah wataxtahu arbacun isagoo afar dumara qaba ayaa wuxuu hi in dalaqtu waaxidatan haddaan mid fura facabdun xurun wain sintayni haddaan laba furana facabdaani laba adoonba xora wain alaaan haddaan saddex furana fa alaaun saddex baa xora wain arbacan haddaan afar furana fa arbacatun afar baa xora fa dalaqa arbacan buu maran furay oo murataban ataqa casharatun toban baa xoroobi ee walow callaqa bikulamaa hadduu ku xidhana fa hamsata cashara baa xoroobi cala saxiix haddaan qabano wuxuu idhi sheeko haddii uu yidhaahdo nin afar islaamoodna qaba addoommo fara badanna leh ayaa wuxuu yidhi in dallaqtu waaxidatan haddii aan islaam qura ku quustoon furo fa cabdun xurun addoon baa raacaya wain sintayni haddaan laba islaamood furana fa cabdaani laba addoon ha raacaan wain alaaan wain dalaqtu alaaan haddaan saddex furana fa alaaatun saddex addoon baa xora wain dalaqtu arbacan haddaan afar furana fa arbacatun afar baa xora faalaqa arbacan macan oo murataban afartii islaamoodba mar buu ugu hurguso ama waa yar kala dandambaysii qad taqa casharatun toban addoon baa xoroobaya oo mubhamo ah isagun baana tacyiininaya kuwa yihiin maxaa yeelay islaantii hore markuu furay dee mid baa furmay ila wuxu mid kastoon mid furo mid baa furo mi- mid baa xorehe islaanta hore markuu furay mid baa xoroobay ta labaad marka uu furo laba ayaa furmaya ilan xaggaa waxay ka noqonayaan laba islaamooduu furay laba islaamood ila markuu markii midii hore mid furay midunbaa furo xoroobay markuu ta labaad furo dee tii labaad ba tii horaa laysu geenaya labay noqonayaan laba addoon baa xoroobaya ta saddexaad markuu furana saddex addoon baa xoroobaya iyana ilay saddex bay noqonayaan xaggan hore marka laisu raaciye ta afraad markuu furana afar ayaa iyaguna ku xoroobaya oo ilaa marka saddexdii ka horreeya loo eego afar bay xaggaa ka dhigan yihiin markaa intaasi waa cashara waa toban waay taasi dhib ma laha walow calaqa bikulama kulama ayuu haddaba ku xidhay wuxuu ihi kulama dallaqtu waaxidata min nisaa'i mar kasta oo aan furo mid ka mida dumarkayga facabdun min cabiidii xorun mar kastoon furo laba labaa xor mar kastoon furo saddex saddex mar kastoon furo afar afar baa xora haddii uu kulama sidaa u isticmaalo fa hamsata cashara cabdan yactiquuna caleyhi cala saxiixi shan iyo toban addoon ayaa meeshaa ka xoroobaya buuri oo shan iyo tobanka addoonna markaa siday kusoo baxayaan waxa weeye marka uu islaanta hore furo mid ayaa furmaya ta labaad markuu furana saddex baa furmaya oo saddexdaasi waxay ku furmayaan dhinac horta mid way mid waa ka jira waaxid waa ka jira dhinacna hintain dalaaqu hintainna waa ka jiraan oo labana dhinac waa ka noqon kartaa midna dhinac waa ka noqon kartaa halkaa waa saddex iyo middii hore afar ta saddexaad markuu furana afar baa xoroobaya maxaa yeelay waaxida waa ku rumoobayaayo dalaaqu waaxida waa ku rumoobaya dalaaqu talaasinna waa ku rumoobayaayo dee maca saddexdii hore marka loo geeyo saddexda afartimalo toddoba ta afraad markuu furana toddoba ayaa iyaguna halkaa ku xoroobaya maxaa yeelay waaxida dee waa ku rumoobaya dalaaq waaxida dalaaqu tintainna waa ku rumoobayaan arbacada dalaaqu arbacinna waa ku rumoobayaan mar haddii ay intaasoo dhanba ku rumoobayaan shan iyo tobankaas ayaa meeshaana ka xoroobaya waxba faa'ida kuma sii jirto haddaad si yar fiirisaanna inaad fahamtaan waa laga yaba in madaxu idinku dabqana wax dhici kara walow callaqa haddii uu ku xidho binafyi ficilin ficil nafyintii ayuu ku xidhay falmadhabu anahu in callaqa biin in haddii uu ku xidhay uu isticmaalay waaba maxay misaalkeedu ka in lam tadkul ilayh haddii aanad gelin waqac cinda alya'si min adukhuul wuxuu dhacayaa marka laga qusto gelidii ow bigayrihaa buu ku xidhay fa cinda mudiyi zamanin zaman marka uu tago agtiisa ayuu dalaaqi dhacayo yumkinu fiihi uu suurtogelayo dalika alficlu ficilkaasi uu suurtogelayo طلاق ayaa wuxuu ku yidhi nafy اficl ficil uu nafyinayo marka wuxuu leeyahay haddii uu tacliiq hadduu isticmaalay in waxa buu yihi in lam tadkulii haddaanad gelin daartaa waad furan tahay buuri waa ficil dukuulkii baa la anfinaya daartaa haddaanad gelin waad furan tahay waqaca طalaaqi wuxuu dhacaya cinda alya'si min adukhuul marka laga quusa daartaa gelideeda un ruuxaa dumar la yidhaha geli mayso ila haddaad geli weydo waad furan tahay buu marka laga quusto ee la yidhaha geli mayso ayuu mudalaaqaasi dhacaya oo waa goorma dee masel midkood baa dhintay islaantiba waa wafaadayba islaam wafaaday miyaa loo dhaya gurigaasii gelaysa ama isagii baa dhintayba taasi waa marka in lagu xidho aw callaqa dalaaqa bigayriha gayri in ayuu ku xidho sa idaay oo kale markaa facinda mudiyi zamani yumkinu fiihi dalika alficlu waxaa dalaaqii uu dhacaya marka uu tago wakti ay suurtagal tahay ficilkaasi wakti ay suurtagal tahay ficilkaa lagu xidhay ee sida gelitaankii iyo ee dabeeta wakti ay ficilkaa la qaban karo u suurtoobi karaa marka uu tago een lana qabanin baa dalaaqii u dhacayaa walow qaala hadduu yidhaahdo anti adigu taaliqu waad furan tahay an dakalti an ayuu isticmaalay aw an lam tadkulii bifatxi an an iyadoo la fadxiyo waqaca fi lxaali isla haddaba uga dhacaya qultu waxaa hi nawowi haddaanham ilaa fi gayri naxwiyin inaa naxwi ahayn moyno fatacliiqu wey sida sax haddaan qabano halkii intii haddii an la isticmaalo ow dhaa anti taaliqun adigu waad furantay an dakalti aw an lam tadkulii sidaasuu yidhi bifatxi an anna wuu fadxiyey waqaca fi lxaali dalaaqi hadda ayuu dhacaya maxaa yeelay an dee waa litacliil marka waxay ka dhigantay anti daaliq waad furantay an dakalta inaad gashay daraaddeed oo an lam tadkul inaad gelin daraaddeed ayaad u furan tahay markaa dalaaqi haddaba waa ka dhacaya nawaawi baa waxooga yar kasoo daba tuura wuxuu ihi ilaa fi kayri naxwiin marka dadka aan kala qaadno oo ninka naxwada yaqaana ee in iyo an kala yaqaanana dee aan ilahan waqaca fi lxaal kii isaga in iyo ani ay isugu mid ahaayeen si wadaad ku qiyaasu niskeed u fadhiyay oo kale fa tacliiqu fi nasx isaga tacliiq bay u noqono intiis iyo antiisu isugu mid un bay noqon sidii aynu kisaa-i iyo abi yuusufba aynu ka soo sheegnay wallahu aclam بالحمل والحيض وغيرهما فصلkan waxa uu sheekhu ka hadlayaa furiinkii oo lagu xidhay uur ama xayd iyo wax lamida callaqa idaa callaqa marka uu ku xidho bixamlin uur furiinkii markuu ku xidho bal waa adeegaye fain kaana fain wujida haddii la helo xamlun daahirun uur muuqda waqaca waa dhacaya wa ilaa haddii kale oon xamli daahiri jirin bal waa adeegaye fain waladad hadday dhasho liduuni sittati ashhur lix bilood wax ka hooseeya min atacliiqi marka laga soo bilaabo ayay ku dhashay baana waxaa adaaday wuquucuhu dhicidiisa aw ama liagsara ayay ku dhashay min arbaci siniina afar sano wax ka badan aw ama baynahumaa labadaa dhexdooda wa wadicat waana loo tegey intaa dhexe wa amkana waxaana suurtagala xuduuduhu xamligaasi inuu ku yimaado bihi wadigaa falaa ma dhacayo dalaaqi markaa wa ilaa haddii kale fal asaxu asax waxa weeye wuquucuhu inuu dhacayo waxau sheekhu leeyahay haddii uu masalan ninkii furiinkii islaantiisa uu ku xidho uur oo masalan uu yidhaahdo iblaayey haddaad xaamilotooda uur leedahay faanti taaliqun adigu waad furan tahay bal waa la eegaye fain kaana hunaaka fain kaana bihaa fain wujida biha haddii laga helo oo gabadhii ay leedahay xamlun daahirun ruuxii dumara hadday uur muuqdo leedahay oo uurkeedii uur muuqdo uu yahay macnaha dee ay sheeganayso oo dee ninkiina uu sidaa ugu markaa ugu rumeeyo oo uu muuqdo dee hadda isagoo yar baaba oon muuqan baaba la ogaan karaa oo maanta dee wasaa-isha jirta ayaa lagu ogaan karaa oo dee kaadida iyo waxyaala ayaa laga baadhaa haddii markaa xamli daahir oo muuqdaa uu ku sugan yahay waqaca dalaaqaasi waa dhacayaa hadda maxaa yeelay shardigii ayaa dee la helay wa ilaa haddii kale oo aan meeshaa xamli daahiri aanu muuqanin bal horta hadda dhici maayo laakiin xaaladda ayuunbaa la fiirinayaa daba wuxuu leeyahay haddii fain waladad hadday ilmo kaamilo ku dhasho liduuni sittati ashhur lix bilood wax ka yar min atacliiqi min xiini tacliiq xilligii tacliiqa marka laga soo bilaabo lix bilood wax ka yar afar bilood iyo shan bilood iyo meelaha markii tacliiqii laga joogay ayay ku dhashay baana wuquucuhu waxaa caddaaday dhicitaankiisa dalaaqii maxaa yeele xamliga ayaa markaa dee la xaqisay inuu jiray xilligii tacliiqan la sameeyey waayo dee suurtagal maaha inuu isagoo dhammaystiran ku yimaado afar bilood lix bilood wax ka yar ama gabadhii waxay ku dhashay liaksara min arbaci siniin afar sano wax ka badan ayay ku dhashay xilligii tacliiqa laga soo bilaabo afar sano shan sano iyo meelahaas ayay ku dhashay aw baynahumaa ama inta udhaxaysa sittatu ashhur iyo arbaca siniin lixda bilood iyo afarta sano inta udhaxaysa ayay gabadhii ku dhashay wudicat tacliiqa dabadiina waa loo galmooday oo ninkii waa is arkeen wa amkana xuduuuhu bihi waxaana suurtagal ah inuu ku soo dariyo xamligaasi bihi wadiga ah oo siday ku suurtagal tahay masalan wadigii iyo dee xilligaa ay mushayba lix bilood iyo wax kasii badan baa masalan udhaxeeya tale markaa tacliiqa kuma dhacayo dalaaq oo marka uu dee masalan afar sano iyo wax ka badan ay ku dhasho dee waxaa loo geeyey markaas inaanu jirin cinda tacliiq oo xamligu dee afar sano wax ka badan ma noqdo suuradan kale markaa masalan uu afar iyo afar sano iyo lix bilood intii udhaxaysay ay ku dhashay ee loogu dhexdiisana loogu galmoodayna dee waxaa suurtagala in wadigan ka yimi ayaa dhici karta wailaa haddii kale buu yidhi macnaa xaggan dambe waxay noqonaysaa aslan lababa wadiinba ama waa la wadiyeeye waxaan suurtagal ahayn xamli inuu wadigaa ka yimaado oo masalan dee waxa udhaxaysa isagiiyo wadcigii lix bilood wax ka yar baa udhaxeeya fal asaxu wuquucuhu inuu dhacayo ayaa markaa asaxa oo dee waxaa caddaaday xamli daahiri markaa halkaa inuu jiray wain qaala hadduu yidhaahdo in kuntii islaan yahay haddaad tahay xaamilan mid oo sida haddaad tahay bidakarin mid lab fa dalqatan faantii aaliqun dalqatan dalqad baad furantay aw unsaa haddii aad mid dhadig sidana fa dalqatayn fa waladadhumaa labadoodiiba way dhashay dabeed waqaca alaaun saddex baa dhici aw ama wuxuuhi in kaana xamluki hadduu urkaagu yahay dakaran fa dalqatan baad furantay aw unsaa fa dalqatayn fa waladadhumaa way dhashay lam yaqac shay-un waxba ma dhacayaan waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo walaadkii islaantiisa furaya wuxu uhi in kunti xaamilan bidakarin haddii aad sido mid lab fa dalqa fa anti aaliqun dalqa hal dalqa ayaad furantay aw unsaa ama haddii aad sido mid dhadig fa dalqatayni laba dalqaad furantay fa waladadhumaa labadoodii dhibeed way wada dhashay waqaca alaaun saddex dalqadood ayaa dhacayo dee labadii sifo ayaa labadiiba la helay manaa labadii shardioo dee labna waa keento dalqad baa ku xidhnay dadigna waa keento labaa ku xidhnaa saddexdii markaasaasay ku wada dhacayaan ama hadduu se yidhaahdo in kaana xamluki waxaanaad xamligaagu hadduu yahay dakaran hadduu yahay fa dalqa fa anti aaliqu dalqa hadduu lab yahay dalqad baad furantay aw unsa hadduu dhadig yahayna fa dalqatayni baad furantay fawaladadhumaa dabeed labadoodii ay wada dhasha lam yaqac shay-un waxba ma dhacayaan maxaayl qadiyada lafdigan ayaa waxay keensanaysaa in xamliga oo dhami ama lab wada noqdo ama dhadig wada noqdo tiina lama helin tiina lama helin markaa sidaasay ku kala duwan yihiin tani waxa weeye qadiyada lafdigu in xamliga oo dhami uu lab noqdo ama dhadig noqdo ayay keenaysaa aw ama qaale wuxu hi in waladti haddii aad islaan yahay dhashid faanti daaliqu waad furantay fa waladad waxay dhashay itnayni laba murataban si murataba ayaanay u dhashoo kala dambeeya ulliqat bil awali ka hore ayay ku furmi wanqabad ciddatuhaana bihaani ciddadeeduna ka labaad ayay ku go-aysaa waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo islaantiisii buu ku yihi haddii aada dhasho oo aada umusho fa anti aaliqun waad furan tahay sidaas ayuu yidhi islaantii waa mataanaysay oo fawaladad itnayna murataban laba muratab ah oo kala dambeeya ayay dhashay duliqad bil awali ka hore dee furrinkeeda waa lagu xugmin oo sidaas ayay ku furmi oo sifadii dee dhalidii ayaa la hayaa wanqabad ciddatuhaa bihaani ciddadeediina ka labaad bay ku goyo wax dalaaqina ma raacayo ila kaas ayuu rixmkeedii ku beriyoobeye kaa labaadna ciddadeedii ayaa ku dhammaanaysa kaa horna way ku furmaysaa wain qaala hadduu yidhaahdo kullamaa waladtii mar kastoo aada dhasho waad furantahay fawalada alaaatan saddex bay dhashay oo min xamlin uur ka ahaaday waqaca biاlwalayni dalqataani baa ku dhici wanqadad bihalii ka laba bihaalii ka saddexaadna ciddadeedaa ku go-aysa wala yaqacu bihi haaliatun cala saxiixi saxiix haddaan qabanno dalqad saddexaadna ku dhici mayso waxau sheekhu yidhi haddii uu yidhaahdo kulamaa waladti islaan yahay mar kastood ilmo dhasho fa anti aaliqun adigu aad furantahay buuri dabeedna islaantii fawalada alaaatan min xamlin saddex uur xaggii ka ahaday uurkeedii ayay saddex ku dhashay si murataba ayaanay u dhasho kalada dambaysa waqaca bilwalayni labada hore dalqataani laba dalqadood ayaa ku dhacayo dee kulamaa ayaa tigraar keenaysay wanqadad ciddadeediina waxay ku goysaa bisaalihi ka saddexaadoo dee waxa kaa saddexaad ku muujismay riximkeedii inuu beri yahay ayaa ku muujismay wala yaqacu bihi haalii cala saxiix qowlka saxiixee mansuuskaa haddaan qabanana ilmahaa saddexaad ee ciddadeedu ku goday dalqadi ku dhici mayso raaci mayso maxaa yeelay isaga ayuu dee ku taam noqday xamligii ay ciddadu ku dhammaanaysay markaa dalaaq la xidhiiri maayo raaci maayo walow qaala hadduu yidhaahdo liarbacin afar ayaa wuxuu ku yidhi kulamaa waladad markastoo dhasho waaxidatun midi fa sawaaxibuhaa saaxiibadeed tawaaliqu waa furan yihiin fa waladna macan saddex afartiiba mar bay wada dhaleen dulliqna waxay furmi alaaan alaaan saddex saddex midiba saddex dalqadood bay furmi ow murataban si muratab ah ayayayay u dhaleen ulliqat araabicatu taa afraadu waxaa furin yani furinkeeda la xugmay alaaan saddex macnaa saddex bay furun wakada luulaat horena waa la mid in baqiyat ciddatuha ciddadeedu hadday baaqi tahay wathaaniyatuna dalqatan bay furmi wathaaliatuna dalqatayni bay furmi wanqadad ciddatuhumaana biwilaadatihimaa dhalmadooda ayay ku go-aysaa waqiila waxaa leeya laa tuallaqu luulaa ta hore ayadu furmi mayso oo furinkeedaa la xugmin maayo watudallaqu lbaaqiyatu dalqatan dalqatan kuwa kalena waxay furmi dalqad dalqad waxau sheekhu yidhi haddii masalan nin uu yidhaahdo afar islaamood oo uur lalahi ayaa wuxuu yihi kulamaa waladad waaxidatu mar kastoo mid idinka midi dhasho fa sawaaxibuhaa dawaaliqi buu ihi saaxiibada saddexdeedii kale saaxiibada ahaayeenba waa furan yihiin islaamihii waaba isku beegmeenoo fawaladna maca mar un bay wada dhaleen mar bay islaamihii wada dhaleen dulliqna macnaa way furmi oo dalaaqin mid kasta wuxuu ugu dhacayaa alaaan alaaan saddex saddex buu ugu dhacayaa mid walba saddex dalqadood ayaa ku dhacayo furmi maxaa yeelay mid waliba saddex saaxiibadood bay leedahay dee markaa iyada laga reebo mid waliba saddex saaxiibadood bay leedahay markaa saddexdii saaxiibadood mid walba xaggeeda markay dhasho dalqad ayaa kaga dhacaysa naf ahaanteeda laakiin waxba kaga dhici mayna iyadu dhalmaday dhashay waxba kaga dhici maayaana saddexdaa saaxiibadeed ee dhalay ayuunbay mid walba xaggooda dalqadi kaga dhici aqraa ayaanay ku ciddo tirsanayaan ama ashur labadaa mid ahaan bay ku ciddo tirsan waaye taasi waxa weeye waa masaladaa hore iyadoo dhib badan male alaaan alaasantana wuxuu uga jeedaa inaan majmuuca saddex furmayo looga jeedine mid waliba saddex dalqadood inay gaarkeeda u furmi ayuu halkaa inooga muujinaya awaladna murataban waxay u dhaleen si muratab ah oo kala dambaysa oo bimacnaa ayadoon mid ciddadeedii aanay dhammaanin ayay tii kala dhalaysaa dee quriyey uhriye ilay ku ciddo tirsanayeene ayadoon mid ciddadeedii qur'iyaalka ay ku ciddo tirsanaysay dhammaanin bay tii kala dhalaysaa muratabnimadu waa caynkaa haddaba bal soo qabo ulliqat araabicatu alaaan iyadu ta saddexa ta afraad xagga dhalmada ta afraad waxay furmi saddex ayay furmaysaa ta raabicada ahi saddex ayay furmi oo siday ugu furmaysaa dee waxay ku furmi saaxiibadaheedan saddexdaahee ka horeeya ayaa mid walba umulideeda ayay hal dalqi kaga furmaysaa marka dee ayada markay dhashana ciddadeedu way dhammaanaysaa